aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir degmada awdhigle waa mid ka mid ah degmooyinka hoostaga gobolka shabeellada hoose waxayna dhacdaa koonfur galbeed magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxay muqdisho ka fogtahay qiyaastii sagaashan kilomitir ilaa iyo boqol kilomitir taasoo ka dhigan inay ka mid tahay degmooyinka ugu dhow ee muqdisho marka laga hadlayo degmooyinka gobolka shabeellada hoose oo waxaa caasimadda ugu dhowo keliya degmooyin ay ka mid tahay afgooye sooyaal ahaan awdhigle waxay ka mid ahayd welina ka mid tahay degmooyinka istaraatiijiga ah ee shabeellada hoose waxayna muhiimad u leedahay dhaqaalaha dalka oo waa magaalo uu maro webiga shabeelle taasoo ka dhigtay magaalada magaalo beeleed ku canbaxday wax soo saarka beeraha noocyadiisa kala duwan xilligii uu maxamed siyaad barre ahaa madaxweynaha dowladda federaalka waxay degmadan muhiimad gaara ugu fadhisay wax soo saarka beeraha oo dalka ka soo baxa ayaa loo iibgeen jiray magaalooyinka dalka si gaar aha caasimadda muqdisho awdhigle waxay ku fadhisaa boost istaraatiiji ah oo waxaa mara mid ka mid ah buudooyinka muhiimka ah ee qofkii ka yimaado gobollada kale ee dalka gaar ahaan kuwa koonfuradda ugu sii gudbaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo iskaashanaya ayaa duulaan milatari kula wareegay degmada awdhigle sanadkii labada kun labiyo tobankii laakiin waxay dib uga carareen sanadkii labada kun lix iyo tobankii xilligaasoo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay bilaabeen inay weeraro cagmarina ku qaadaan saldhigyada ciidamada shisheeyaha dadka magaalada awdhigle ku nool ayaa xilligaas waxay dareemayeen neecaw iyo wanaag ay ku heleen ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana kor u kacay horumarka magaalada maadaama la helay amni bishii agoosto labada kun sagaaliyo tobankii ayay mar kale magaaladu gashay xalad adag kadib markii ay ku soo duuleen ciidamada dowladda federaalka oo ay wehlinayaan diyaaradaha dagaalka ee maraykanka tanii xilligaas waxay magaalada martigelisay weeraro iyo dagaallo ay ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka ku nool degmada awdhigle ayaana lagu tilmaamay inay yihiin dad aad u jecel ku dhaqanka shareecada islaamka